shirkan ayaa kulmiye hogaamiyaal door ah oo ka socda qaar ka mid a waddamada carabta kuwaasoo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha dalalka masar imaaraadka carabta tuuniisiya boqortooyada baxrayn iyo weliba kuwa kale waxaanay madashan oo inta badan kulmisa labada dhinaca sida la sheego salka ku haysa dhinaca iskaashiga siyaasadda iyo dhaqaalaha mustafa sheekh aadan waxa uu ka faallooda arrimaha dunida carabta waxaana uu ku sugan yahay dalka fiinland waa foramka iskugu yimaadaan waddanada carabta ujeeddada laga lahaana wuxuu ahaa sidii waddanka shiinaha iyo waddanada carabtu ay iskaga kaashan lahaayeen dhinacyo fara badan oo ay kow ka tahay dhinaca dhaqaalaha maadaama lagu tilmaamo shiinaha dalka koowaad ama dalka labaad ee dhaqaalaha ay isku xidhayn wadanada carabta amba maalgasha ha noqoto amba dhaqaalo kale amba ganacsi kaleba ha noqoto marka dhinacyo fara badan ayaa ayaa ayaa laga eegaya dhinaca xagga siyaasadda lafteeda arrintan ujeeddada laga lahaa kow bay ka tahay sida ay ku warantay wakaaladda wararka reuters hogaamiyaha shiinaha xi jinping ayaa laga soo xigtay isagoo la hadlaya warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso islamarkaana sheegaya in dalkiisa uu raadinayo sidii uu xoojin lahaa xidhiidha dhex mara dalalka carabta iyagoo isku dhigaya hoggaana dib u hagaajinaya nabadda iyo xasiloonida dunida axmed cabdilaahi maxamed oo ku magac dheer axmed kaboole islamarkaana ku sugan dalka ingiriiska kana faallooda arrimaha ammaanka ayaa qaba in shiinuhu uu fursad u arko balse waddamada carabtu ay cambaareen la kulmi karaan waddamada carabtu ay kala kulmi karaan dhaleecana ay kala kulmi karaan iyo wadashaqayntoodu ay kala kulmi karaan maraykanka laakiin wuxuu u arkaa option fiican oo kusoo dhexgeli karo bariga dhexe geesta kalena hogaamiyaha shiinuhu hadal uu ka jeediyey furitaankii shirkan ayaa uu taageero ugu muujiyey shirweyne caalami oo nabad lagu gaaro mustafa sheekh aadan ayaa qaba in arrintani ay saameyn xoogan ku yeelan karto dunida carabta
waxaa ka qayb gala imka shirkan afar madaxweyne oo muhiima sida madaxweynaha dalka imaaraadka madaxweynaha dalka masar boqorka wadanka baxrain iyo madaxweynaha wadanka tunisia iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadanada carabta oo ugu horreya wasiirka arrimaha dibadda sacuudi arabia wadanada carabtu marka laga hadlayo waxay hoos yimaadaan jaamacadda carabta jaamacadda carabta iyado lafteedu xidhiid aad u ballaaran laleh wadanka chinaha wadanka shiinaha marka waxaan isleeyahay saameyn xoogle ayay ku yeelan doontaa arrintaasi cabdixakiinow hase yeeshee axmed maxamed cabdulaahi axmed kaboole ayaa qaba in shiinuhu isku dayayo inuu beriga dhexe isku tuso saaxiib dagaalka kaza uu ku maaragtay uu ku wakti dheeraaday maraykanka laftarkiisa waxa waaye wuu arkaa dhibaatada iyo khilaafyada gobolka dhan ku soo wajahay oo saaxiibadiisii ay saameyn ku yeelatay marka mar kastaba jainuhu wuxuu rabaa inuu isxejiyo oo isku tuso saaxiib oo isku tuso bariga dhexe maraykanka ayaa waddamadan la leh xidhiidh dhow oo muddo dheer soo taxnaa balse shiinaha ayaa u muuqday inuu muddooyinkii ugu dambeeyey isku dayayo inuu waddamadan xidhiidh dhow la samaysto iyadoo xilliyada qaar uuba galay dadaallo uu waddamada qaar isugu soo dhowaynayo waa kan mar kale axmed cabdulaahi kaboole wuxuu rabaa jainuhu in uu influence ama awood uu maaragtay ka dhexela meesha oo ula wareego doorkii ama dhexdhexaadin ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama iskaashi guud ha noqotee in platformigan guud oo carabta in uu saameyn ku dhex yeesho saaxiib dhow ka yeesho arrintaasay aad iyo aad runtii ay muhiim ugu tahay waana waxa ay raadinayaan shirkan ayaan ahayn kii ugu horreeya noociisa ah ee shiinuhu u qabto hogaamiyaasha dunida qaar ka mid a iyadoo hore u dhaceen kuwa uu la yeeshay hogaamiyaal ka kala socday qaaradaha eshiya iyo afrika mustafa sheekh aadan ayaa qaba in aanay dana dhaqaale ka madhnayn kulamada noocan ee shiinuhu uu qabanayo waa run oo shiinaha inta badan waxba lagu tilmaamaa ujeedooyinkiisa uu tago wadanada carabta amba kuwa afrika ku yaala ha noqdaan amba kuwa bariga dhexe ku yaalaba ha noqdaan wuxuu la leeyahay shirkadiisu aad bay ugu wada shaqeeyeen wadanadaasi danaha dhaqaalana kow bay ka yihiin sanad kastana waxbaa siyaada oo mathalan oo kale wadanada carabtu maadaama yihiin dhowr boqol oo milyan dadka kuna lagu tilmaamo dhaqaalo fiican amba maalgashi fiican oo wadanka shiinuhu leeyahay ayaa ayaa tegi kara wadanadaasi marka daana dhaqaale koobay ka yihiin dabcan tartanna waxay kula jiraan shirkado kale oo amba reer galbeedka gaar ahaan kuwa yurub ka imanaya amba maraykanka amba wadano kaleba marka waxaan isleeyahay danaha dhaqaalena koobay ka yihiin arrintan hadda shirku u dhacay iyo iskaashigan hadda jinaha iyo wadanada carabta sida ay ku warantay wakaalada wararka ee royters iyadoo soo xiganaysa xogta uu faafiyey xafiiska kastamada shiiruhu dalkaasi ayaa aada u iibsada tamarta dalalka khaliijku iyadoo ganacsiga labada dhinac sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii dhex maray uu gaadhay in ka badan laba boqol iyo lix iyo siddeetan bilyan oo dollar kaasoo ku dhowaada boqolkiiba afartan oo ahaa mid dhex maray dalka boqortooyada sacuudi carabiya